mudanaha koongareeska maraykanka keith ellison oo laga soo doorto gobolka minnesota waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta waddankan ee hore u saadaaliyey in donald trump uu ku guulaysan doono musharaxnimada xisbiga jamhuuriga taasi oo dad badan xilligaasi u arkayeen inaysan dhici karin haatanna in donald trump uu ku guulaysan karo madaxtinimada maraykanka meesha kama saarayo sanad ka hor waxaan u arkay inay suurtagal tahay arrintaasi runtii waxaan saadaaliyey inuu dardar ku socday ololihiisa oo uu gacan u haatinayay dadka caraysan ee bulshada ku dhex jira waxaan u arkayay inuu haysto fursad fiican inuu ku noqdo musharax aad baan uga xumahay in hadalkaygii uu dhab noqdo waxaan jeclaan lahaa in hadalkaasi beenoobo keith ellison waxa uu v o a toddobaadkii hore ugu sheegay magaalada filadelfiya in donald trump haddii uu madaxweyne ka noqdo waddankan maraykanka ay taasi waxun uga dhigan tahay maraykanka waxaana uu ku dooday inay keeni doonto in lagu xadgudbo xuquuqda aadanaha xorriyadda saxaafadda iyo in isla markaa uu donald trump abaalmarin doono dadka qaniga ah dadka faqrigan aan waxba la siin doonin donald trump ayaa isagu hore u soo jeediyey qorshe ah inuu si kumeel gaara dadka muslimiinta uga mamnuuco dalka maraykanka ilaa inta sida uu sheegay madaxda waddankani ay ka go'aaminayaan waxa la yeelayo goor dambena waxa uu ka soo dabcay mowqifkaasi isagoo sheegay inuu doonayo in baadhitaan fog lagu sameeyo dadka ka imanaya waddamada ay ku badan tahay argagixisada sida uu hadalka u dhigay laakiin keith ellison waxa uu sheegay inuusan rumaysnayn hadalkaasi donald trump waxaana uu sheegay in mr trump uu doonayo inuu muslimiinta mamnuuco wax iiga khayr badan ma jiraan oo aan qaban lahaa oo aan ka ahayn inaan ka shaqeeyo sidii looga guulaysan lahaa donald trump waa hawshayda koowaad keith ellison waxa uu hore u taageeray musharaxii ay loolamayeen hillary clinton ee benny sonders waxaase uu haatan taageeraya hillary clinton isagoo sheegay inay noqon doonto madaxweyne wanaagsan waxa uu sheegay in culays badan uu saaran yahay muslimiinta waddankan kaasi oo ka imanaya dhinaca xisbiga jamhuuriga waxaana uu sheegay in dhinaca kale muslimiintu ay ka shaqaynayaan sii kobcinta doorkooda iyo dhaqdhaqaaqooda bulshada dhexdeeda runtii magaalada minneabolis waxaa ka jira xubin muslim ah oo soomaaliya oo ka tirsan golaha maamula magaalada waxaa jira xubin soomaaliya oo ka tirsan guddiga maamula iskuullada waxaa sidoo kale jira laba qof oo soomaali ah oo u tartamaya baarlamaanka gobolka waa wiil iyo gabadh soomaali ah ilhaan cumar iyo maxamuud nuur waa wax wanaagsan arrintaasi waxa uu sheegay keith ellison in xisbiga dimuqraadiga oo ay haatan midaysan yihiin ayn xoogga saarayaan sidii ay doorashada ugu guulaysan lahaayeen ajandaha xisbigan oo u hirgeli lahaa waxa uu sheegay in waxyaabaha ugu waaweyn ee ay qaban doonaan ay ka mid yihiin in la kordhiyo mushaharka lagu shaqeeyo saacaddii oo la gaarsiiyo ilaa shan iyo toban dollar booliisku oo aan loo hubaynin sida milatariga oo kale iyo weliba hagaajinta sharciyada socdaalka cadaaladda iyo waxyaabo kale